أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadan waxa ay ku beegan tahay afarta bisha lixaad ee jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii gobolka sanaag u qaabilsanaa maamulka ashadala dirirka somalilan oo goostay iyo muuse biixi oo macsalaameeyey golihiisa wasiirada mid ka mid a musharaxiintii hore ee maamulka ashadala dirirka jubbalan oo sheegay in etoobiya ay doonayso in axmed madoobe ay u adeegsato qabsashada qayb ka mid a badda soomaaliya kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta afar iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri sidoo kale qodobada faafreebka waxaa ka mid ah xildhibaan hore uga soo mid noqday maamulka ashaadaladirirka hirshabeelle oo maamulkaasi ku eedeeyey horinta dagaalbeeleed oo ka dhacaya deegaana ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe warbixin ayaad maqli doontaan muqdisho dhallinyarada ku shaqaysata mootada ee ka howlgala magaalada caasimadda oo maanta dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya murtasaqada ruushka oo dad shacaba ku dilay dalka maali waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka saddex degmo oo ka tirsan wilaayadaas loogana hadlayay xoojinta jihaadka ka socda bariga afrika oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin culimmo iyo salaadiin kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordhay xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka sanaag u qaabilsanaa maamulka ashadaldirirka ah ee somalilan oo goostay iyo muuse bixi oo macsalaameyey golihiisa wasiirada qodobkaasi sidoo kale kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta afar iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool iyo murtasaqada ruushka oo dad shacba ku dilay dalka maali waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir wad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka gudmaraynaa howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay galabta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye kaasi oo lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwooda milatariga waxaana laga soo qanimaystay qori uu sitay waxay sidoo kale mareegtu faafisay faahfaahino laga helayo weerar ay ciidamada mujaahidiintu shalay kula wareegeen gacan kuweynta xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye dhimashadu waa sagaal murtad dhaawacuna waa afar murtad oo uu ku jiro sarkaal taliyo horin ah oo lagu magacaabo kulle gubashadu waa hal gaari oo nooca raaxada ah hub kala duwanna waa lagu soo qanimaystay waxaan markan soo qabanayaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay caawa faafisay muuqaal uu soo saaray kataayib al khabaariya kaasi oo ah qaybta afar iyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix ee mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaalkan ayaana la daawan karaa muddo lix daqiiqa ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka sanaag oo goostay iyo muuse biixi oo macsalaameeyey golahiisa wasiirada gudoomiye ku-xigeenkii gobolka sanaag jaamac maxamuud warsamee ayaa wararku sheegayaan in uu iska casilay xilkii uu ka hayay maamulka isku magacaabay somalilan jaamac ayaa wararku sheegayaan in uu u goostay dhinaca maamulka la baxay s s c khaatumo oo ah maamul xaruntiisu tahay magaalada laascaanood tani ayaa ku timid sababo la xiriira deganaanshiyo la-aan ka jirta magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceerigaabo aanawin qabiil iyo kala shaki ku yimid dadkii wada deganaa ayaa qeyb ka ah in gudoomiye ku-xigeenkii gobolka sanaag ee somalilan uu goosto dalaal bilihii lasoo dhaafay ayay ciidamada maamulka shaadala dirarka ah ee somalilan ka geysteen magaaladan ayaa loo aaneynayaa goosashada mas-uulkan wararka ayaa intaasi ku daraya in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay maamulka gobolka sanaag ee ku sugan cerigaabo khalalaasaha ka jira magaaladan ayaa la saadaalinayaa in uu sababi doono in ceerigaabo ay la mid noqoto laascaanood oo ka maqan gacanta somalilan dhinaca kale muuse biixi cabdi hogaamiyihii hore ee maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa maanta macsalaameeyey golahiisa wasiirada kulan lagu sheegay sagootin ayuu biixii saaxiibadiisa kula yeeshay xarunta madaxtooyada halkaasoo la filayo in dhowaan uu soo dego cabdiraxmaan ciro biixi ayaa toddobadii sano ee uu xilka hayay wuxuu wajahay fadqalado siyaasadeed iyo dagaallo uu dhiig badan ku daatay kuwa oo ka dhacay gobolada sanaag iyo sool waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa murtasaqada ruushka oo dad shacaba ku dilay maali ciidamada murtasaqada saliibiyiinta ruushka ee fagnar iyo maleeshaadka dowladda riddada ah ee maali ayaa dad shacaba ku dilay qaybo ka mid ah dalkaasi halkaasoo ay ku beegsadeen rayid aan waxba galabsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa bayaan muhiim ah oo ay soo saareen si adag ugu cambaareeyey falkan wuxuushinimada ah ee ka dhacay tuulada tankuuli ee dalka maali ciidanka maali iyo murtasaqada ruushku waxay si naxariis darro ah oo bareer ah u dileen laba qof oo muslimiin ah kuwaas oo ka mid ahaa dadka rayidka ah ee ku dhaqan tuulada la weeraray waxay sidoo kale burburiyeen oo ay gubeen guryo ay leeyihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan sawirro ay faafisay mu'asasada asalaaqa ayaa lagu soo bandhigay guryaha ay gubeen ciidamadan huwanta ah war-saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan uu qayb ka yahay silsilado weeraro dhowr ah oo isirsifayn ah kuwaas oo murtasaqada ruushka iyo maleeshiyadooda murtadiinta ah ee maali ay ku hayaan dadka shacabka ah waxayna si joogto ah uga dhacaan koonfurta iyo waqooyiga maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana warbixinadaasi ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiinta fuliyeen warbixinada kale ee mareegta wakaaladda shahaadaha ee maanta daabacday waxaa ka mid ah dagaallo faraha looga gutay oo ka dhacay albaabada magaalada xamaa waxaa sidoo kale wakaaladdu ay maanta daabacday warbixin ciwaankeedu yahay jenaraal caan ah oo ka goostay ciidamada milatariga etoobiya kuna biiray kuna biiray xoogaga fano waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa boob iyo barakicin weli ka socda xaafadda xero kalluun ee muqdisho xaafadda xero kalluun ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya barakicin lagu hayo dadka xaafaddaasi ku dhaqan meel u dhow xaafadda ayaa waxaa guri ka dhistay abshir bukhaari oo ka mid ah shakhsiyaadka aadka ugu dhow xasan sheekh maxamuud waxaana dhulka ay dadku degan yihiin loogu daray mas-uulkaasi shacabka ku nool xaafadda ayaa saq dhexe oo habeennimo ah waxaa u soo dhacay ciidamo hubaysan oo wata gawaarida cagaf cagafta oo loogu talagalay in ay dusha ka maraan guryaha aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir hadaleyntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee dunida ka taagana waxay ahayd dagaalada maalintii sideedaad ka soconaya wadanka suuriya ee u dhexeeya mucaaradka hubaysan iyo nidaamka dhigicabka bashaar al asad mucaaradka suuriya waxa ay baahiyeen in ay qabsadeen oo ay gacanta ku dhigeen nidaamka raadaarka difaaca ee ruushku soo saaro kaasi oo qiimo ahaan ka badan baa layidhi shan milyan oo dollarka mareykanka kadib markii ay gacanta ku dhigeen saldhigga xamaha ee isku dhafka ah ee ruushka iyo taliska dhigicabka ee bashaar al asad ay si wadajir ah uga howlgeli jireen ciidamada nidaamka bashaar al asad ayaa ku guuldaraystay inay iska difaacaan kooxaha mucaaradka waana loo awood sheegtay dagaal ayaana goobta looga saaray sidaas ayna mucaaradku ugu suura gashay in ay ku qabsadaan hubka qiimaha badan ku kacaya ee ruushku soo saaro xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo mid ka mid a musharaxiintii hore ee maamulka ashaadaladararka ee jubbaland ayaa sheegay in etoobiya ay doonayso in axmed madoobe ay u adeegsato qabsashada qayb ka mid a badda soomaaliya shaafici yuusuf cumar oo ka mid ah musharaxiintii hore ee maamulka ashaadaladararka ee isku magacaabay jubbaland ayaa sheegay in etoobiya ay kun iyo shan boqol askari oo ka mid ah kuwa maleeshiyaadka liubolis ay usoo dirayso magaalada kismaayo kuwaas oo uu xusay inay ugu talagashay inay raaskamboni kula dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxa uu intaa ku daray in ciidankan ay sidoo kale etoobiya u adeegsanayso inay ka dhabayso damaceedii ahaa qabsashada xeebaha soomaaliya arrinta ugu daran oo halku soo istaagay aadna badankiin og tihiin abbaye oo ka faa'iidaysanaya arrintan nuguna qabsada baddannadii janawari oo uu la saxiixday rajiimkii hore ee somalilan ayaa hadda wuxuu sameeyey wuxuu salagtagareeyey kun iyo shan boqol oo ciidan oo soomaalida etoobiya ah dharka ayaa laga bedelayaa bacdigeedna waxay tegayaan raskamboni ciidamadaas way soo gudbeen gadoy way soo dhaafeen dolowna way soo dhaafeen sida naloo sheegay waxay marayaan ceel waaq ceel waaq markay gaaraan ma etoobiya ma waxay dhex marayaan kenya oo xaggaasay raskamboni uga dhufanayaan si loo yidhaahdo ciidamadii soomaaliya oo jubbaland iyo waxa isleeyey ciidamadii federaalka because ciidamada ciidamada jubbaland kuwa sharciga la baray ee aan ahayn liyo booliska marra ma yeelayaan dowladdii aad ka mid ahaydeen marra inay weeraraan laakiin ninka ninka aaminsan loyalitiga abbayi oo hadafkiisu ku adeegaya mushaarka xaggana u socdo halkana la yidhi wuxuu toos u weerarayaa ciidamada federaalka jubbaland ma istaahisho axmed madoobe mursad lagu magacaabo cali siciidda hore uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka ashaadaladarirka ee hirshabeelle ayaa sheegay in dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka degaahiiraan iyo shabeellada dhexe ay mas-uul ka yihiin maamulka hirshabeelle oo uu uga horeeyo cali guudlaaw oo ah hogaamiyaha maamulka ashaadaladarirka ah ee hirshabeelle aan dhegeysano codka xildhibaankan hirshabelle waxaan dhihi karnaa waa meel caqabadeedu soo noqnoqotay runtii in badan oo ka midana aan xogogaal aan ahayn hirshabelle waxaan maraynaa ilaa dhowr teeram ay soo martay waqtiyadii u adkaay ama ugu xasaasisanana waxaan dhihi karnaa waa waqtiyadan runtii dagaalada yacni mar walba soo noqdo waxbaa sababo awalan waxaan dhihi karnaa waxa sababay ee ugu weyn waxay tahan hoggaanka meesha ka jiro oon ahayn hoggaan mas-uuliyad u bisim waxa ugu badan oo keenayana in mataqaana mar walba ay dadkiina isdilaan horumar la-aana dhacdo waa caqabadda ugu weyn ah in yacni aan qofkii mas-uuliyadda eelku ahayn aan loo dhiibin runtii waana wax aan ka xunnaa balse keliya uu isagu mataqaana damaciisa naqday inuu ummaddani isku laayo waxa meeshaas resource ee ka soo baxan isaga uu iska qaato jeebka gashto dadkina mataqaana waxba aan lagula soo noqonayn waxyaabaha yacni aad dhibaatada u ah ee shabeelle ku dhacday ayaan darra ah inkastoo aan ognahay oo أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaangeliyey waaxda caafimaadka qidaaca waxay ku dhawaaqday in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay dhaceen ilaa saddex xasuuqyo ah oo ay ku shahiideen soddon ruux kuwaas oo meydadkooda lasoo gaadhsiiyey cisbitaallada sidoo kale waxaa ku dhaawacmay siddeetan iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun shan boqol soddon iyo labo dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay bashiiru dhankooda waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan mid ka mid ah weerarada muqaawamadana waxaa lagu beegsaday laba taangi oo nooca meerkaafaha loo yaqaano weerarkaasna waxa uu ka dhacay xaafadda jabaaliya sidoo kale muqaawamadu waxa ay sheegeen gaari kale oo ay sahaynadu lahaayeen oo marayey aagaarka masjidka atowbah ee dhaca galbeedka mukhayamka jabaaliya bashiir oo howlgalladii jabaaliya ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah weerar qanaas ah oo lagu dilay ilaa laba askari oo sahayno ah ee dhanka kale waqooyiga magaalada khaza waxaa saaran go'doon muddo ku dhow saddex bil dabcanna wararku waxay sheegayaan bashiirow in dadka ku jira cisbitaalka loo yaqaano kamaal cudwaan boqol qof oo ka mid ah ay qarka u saaran yihiin inay dhintaan dadkaas waa dhaawacyo dabcan waxaana loo la'yahay agabkii lagu daaweyn lahaa xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaasayaan ku hakinaynaa qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soogana dhegaystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ah ee gedo kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee gedo iyo waxgaradka saddex degmo oo ka tirsan wilaayadaas loogana hadlayey xoojinta jihaadka ka socda bariga afrika ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan oo socday muddo saddex maalin waxaa barbar socday dowro sharci ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmooyinka garbahaarey doolow iyo beledxaabo waxaana kulankan looga arrinsanayay garab istaagga shareecada islaamka iyo ka hortagga duulaanka fikriga ah ee cadowga ay ka wadaan degmooyin iyo deegaan ka tirsan wilaayada gedo ugu horeen waxaa kulanka ka soo baxay bayaan ay ku midaysan yihiin dhammaan odayaashii degmooyinkaasi ka socday aan dhegaysano bayaanka oo goobta laga akhriyey ujeeddu caddayn bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka ee degmooyinka kale ah baled xaawo doolow iyo garbaharey walaayada islaamiga ee gedo waxay dowro socotay saddex maalmood ugu qabatay deegaanka tuula barwaaqo odayaasha iyo waxgaradka degmooyinka kor ku xusan dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayey masiirka iyo aayaha gobolka gaar ahaan saddexdaas degmo waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran odayaashu iyo waxgaradka waxay isla qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah qodobka labaad odayaashu waxay baraa'ataama ka qaateen gaalada iyo murtadiinta kalaqaadka oo ah cadowga ku soo duulay dalka qodobka saddexaad odayaashu waxay si buuxda uga soo horjeesteen ciidamada lagu magacaabo ciidamada jaaliyadaha qodobka afraad odayaashu waxay ka soo horjeesteen xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka qodobka shanaad odayaashu waxay baaq tawbakeen ah u dirayaan murtadiinta kabaqaadka u ah cadowga ku soo duulay dalka qodobka lixaad odayaashu waxay marna aqbali doonin raallina ka noqon doonin qulqulka xabashida iyo kenyaanka ku soo qulqulaya gobolka qodobka toddobaad sidoo kale waxay isla qaateen ilaalinta iyo ka hortagga wax kasta oo amni darro ku keeni karo degmooyinka gobolka sida dagaalbeeleedyada iyo wixii la midka ugu dambayn odayaashu waxay mahadcelin ballaaran u jeedinayaan allah mahad alle kadib sidoo kale waxay mahad u celinayaan walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada gobolka gede sidoo kale waxay odayaasha u mahad celinayaan marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay xafladdan taariikhiga ah saxiixayaasha bayaanka nabadoon maxamuud cabdulaahi nabadoon maxamed cabdisalaam nabadoon cali rashiid xaaji nabadoon xaashi nuur warsame nabadoon cismaan yacquub nabadoon cabdi cali sahal nabadoon maxamed jibriil nabadoon sheekh cismaan nabadoon yuusuf geelle nabadoon maxamed xasan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoo kelimaad u badnaa dardaaran munaasabadda ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن بعد التحية أولا إلهي وأنا مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي النفس ورقلي كنا كان خيرك إلا وارسنا يي allah subxaanahu wa tacaala diintiisa sidii lagu koryeeli lahaa ilaahigii noo suuro geliyey ayaannu mahadcelinaa mar labaad waxaannu mahadcelinaynaa culammada nabadoonnada makaan kastoo ku fadhiyaan waxaannu leenahay jasaakum allahu khayran wujuuhdiinna khayriga ah iyo farxadda idinka muuqata waxaannu leenahay jasaakum allahu khayran ee qodobka labaad oo aan odayaashu u jamcinnay aragtidana waxaa weyaan ay cabbireen waxay tahay ethoobiya oo waxaa weeyaan soomaalida ay aqoon badan isu leeyihiin baa waxaa waddo abaabul qabiileed ee hadda meesha ugu dambaysay luuq aad ogeedeen waxa isu dhiibaayey hubka isugu dhiibaayey waa ayaga soo maa dadka noocaa ah oo waxaa weeyaan isku hubaynaayo ummadda soomaaliyeed maxay damacsan yihiin ma is weydiinnay waxay rabaan waa dalkaagii horea laguu soo duulay wax dhowran ma jirta nimiyow dadka noocaasoo itoobiyaanka waxay rabaan dalkan inay la wareegaan marka qabiil qabiil isugu dhiibaayo oo waxaa weeyaan jifijifi lisugu dhiibaayo waxay rabaan ciidan fara badan oo ayaga ay carbisteen in waxaa weeyaan gacanta ay ku dhigaan intii soo hartana beri laska ceri muhiimadu taas weeyaan ma aqbalaynaa waa marka inaan baraarugno waa inaan dareenno markay waxaa weeyaan qabaa'ilada soomaalida odayaasha ka tihiin ay isku dirayaan waa inaad ka dhiidhisaan marna aad aqbalin macnaha maanta waa in aan ka hor tagno waxa soo muuqdo soo daahira etoobiya ay wado jaabay ina laga dhigto alraa macnaha kuwa horaa jaaba laga dhigtay way la'deen kuwa kalaa jaaba laga dhigay way la'deen jaabo kalaa kugu socoto inaad dareentan aad bay u fiican tahay xal kale marka la waayo laba arrin baa lagugu daya bal fiiri in jaaliyada ciidan ay kugu abuurto oo la yidhahdo ciidanka waa ciidan qabaa'illa qabaa'illa la yidhaahdo la hubeeyo waa dhinac waa lagugu dayayaa in qabaa'ilka laisku kiciyo si loo helo madaxyo badan oo askar ah arrinkan noocaas ah ayaa la rabaa in laga yeeshto aragti buuxdo laga yeeshta la rabaa waxa dhiidhinayo oo afar iyo labaatan waxaa weeyaan taagan oo qaylinayo qaar ay madaxa jibeen iyo qaar waxaa weeyaan koontaroolada ay ka celiyaanba waa mujaahidiintii adinkii ilaahay dalkii idiinma keeniyey ee odayaasha ahaa ee waxgaradka ahaa ee cuqaasha ahaa maxaan ugu dhiidhilanahay ma isweydiinay ilaahay wuxuuna amray inaan dhammaanteen aan wada dagaalanno cadowa ilaahi subxaana wa tacaala siday u midoobeen annagana aan u midowno ilahay baana amray subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay ku amray haddaad ka gaabiso maxaa imaanayo ciqaaba imaanay soo ma si aan ugu baxno waxaa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisa waa inaan qaadanno ikhwaani fillah waa siaan u qaadanaynaa gaalada dhammaan waxay go'aan ku gaartay in ay kiniisidooda shaqayso in ay gaalnimadooda shaqayso in ay dalka saa ku qabsadaan muslimiintana waxaa laga rabaa in ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa u midoobaan ikhwaanay amarka ilaahay inaan qaadanno waa lagu cisoobaa war jahaadka waa lagu cisoobaa ogaada qoom kasta oo jahaadkasa ilaahay waa ciseeya ogaada ilaahay maalkoodu barkeeya ogaada ilaahay owlaadoodu barkeeya ogaada inteennaanoo odayaal oo garcas ah maanta haddaanu u istaagno qolo kasta aagga ay taagan tahay ay tiraahdo anugu waxaan diyaar u ahay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inaan dufaaco oo xaggayga lagama soo galayo maxaan filaynaa waxaan idinku baaqaynaa inaad jahaadaan waxaannu leennahay raggii degmooyinka dheerdheer ka yimid sida balaxaw iyo doolow iyo garbahari jasaakumullaahu khayran juhdiga aad bixiseen iyo aragteeda aad bixiseen iyo taladaan aan isku darsannay waxbaa ka imaan doona insha allahu tacaala dalkeenno oo ilaahayna makeniyey oo dadka muslimiinta ay ku nool yihiin in ilaahi subxaana wa tacaala cadowga nooga qaado ilahay baan weydiisanayna subxana wa tacaala waxaan ilaahay weydiisanaynaa wakhtigii madarkaa la joogaa meelo badanna wuu ka dadaa'ay in ilaahi subxaana wa tacaala madarkiisa noo soo dhammaystira ilahay baan weydiisanayna subxana wa tacaala ilahi subxaana wa tacaala diintiisa aanu nusrayno ilahi subxaana wa tacaala thawaabka nu waafajiyo ilahi subxaana wa tacaala idiin barakeeyo dowladiinnoo soo socotay muddada waxaa weeyaan saddexda maalmood aheed aawayna oo xiran tahay insha allahu tacaala culammadiina waxaa weeyaan nawacdiisina ilahi subxaana wa tacaala cilmigooda ha barakeeyo hada wabilahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay munaasabadda sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان ما لفق بالك كليمت waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahaa hal dan baan wada leenahay hal cadow baan wada leenahay hal ujeeddaan wada leenahay ujeeddada aan wada leenahay iyo dantaan wada leenahay waa inaan diintan ilaahay subxaana wa tacaala wada qabsanno waa inaan xargaan ilaahay subxaana wa tacaala ku wada dhegno ma kala lihin oo maaragtay maxaan ku rahaa qolo gooni ule ma jirto cid walba way akhrin cid walbana waa lala hadlay waxa maartay maxaan ku raha lagula hadlayay adiga lagula hadlayay wax aniga lagula hadlayo waa isku mid cadowga ilaahay subxaana wa tacaala unbaa naga kala qaybiyey oo noo kala sheekeeyey oo dibicaddi iyo dibimadooba naga kala dhigay laakiin hadafku iyagu waa shay keliya waa ilaahay xarigiisaas inaan wada qabsanno tawxiidkiisaas wada qabsanno aan ku midowno wada difaacanno asaga ayaa cizada iyo sharafta ay noogu jirtaa gaalo markay qorigay tabar u weysay bay shaatiga bedelatay waxay shaati bedelatay waxay shaati bedelataba hadda waxaanu lagu soo yaaciyey mujtamacoodii baanu lagu soo yaaciyey maxay keentay arrintaa iyada ah dalka inay nala sheegtaan shaqadii aan lahaynoo annagoo nolol maalmeedkii caruurtaiyada iyo dumarkaiyagii iyo maartay maxaan ku rahdaa wixii danyartaa ay wax ka raadsanayaan inay ayaga la wareegaan intii kaleetana ay bannaanka u baxdo waxay keentay inay fayris iyo aidis iyo nijaaso iyo maartay maxaan ku rahaa waxaanan aqoonin nagu dhex beeraan waxaa kaloo loo baahan yahay cadowga ilaahay maartay maxaan ku rahaa hadda meel buu soo taagnaa hadda meel buu xasan guurguurtay maalintii la magacaabay sagaashan iyo kowdii dalka waa inaan u celiyaa buu yidhi waa ku socdaa hiiraan buu kusoo fashilmay muduguu kusoo fashilmay galguduud buu kusoo fashilmay jubbooyinkii usoo dhacay waxaweyaan fashil badan baa ka yimid gadow haddana hadda lugaha la soo gala walaalayaalow annagu xoololey baanu nahay danta iyada waa inaan garanno xoolahan halkaan ilaa hawaaye halkaan ilaa maarata maxaan ku rahdaa bakool meesha ugu dambaysa halkaan ilaa jubbooyinka halkaan ilaa iyo maarata kenya iska yaacaya waxay ku daaqayaan waa dhiig rageed waa dhiig shuhado weyn dhiiggaa shuhadada ah oo lagu daaqsanaya haddii lagu kufriyo nicmatul kufri baa imaanaysa cuquubadeedana way soo degdegaysaa cidda carqalataynaysa ama loo abaabulaya arrintaa inay carqalatayso waa inaan hadda maarata maxaan ku rahdaa ka digtoonaana midna ka noqonno wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana aan eegno odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka saddexdii degmo ee bayaanka soo saaray iyagoona sheegay inay ayidayaan qodobadii bayaanka ay ku soo saareen bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa calaa daalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah amaa bacdu ikhwaani assalaamu calaykum waxaan taageeraynaa uun si buuxda u taageeraynaa bayaanka uu akhriyey walaalka oo meesha ku qoran oo ay ku heshiisay degmooyinka beled xaawo doolow garbahaarey sidaa war murtiyeedkaas ku qoran baan u taageeraynaa annagoo u aragnay dantannada adduun iyo teenna aakhare inay masaalixad u tahay bayaankaasaan taageeraynaa raalli baanna ku nahay sidaasaan ku taageeraynaa bayaankaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdu salaan waxaan taageeraynaa bayaankan halkan lagu akhriyey sidaad maqlayseenba si buuxda ayaan u taageeraynaa ma aha bayaankii koowaad oo maaragtay aan soo saarno laakiin wuxuu ka mid yahay bayaanadii hore aan u soo saarnooo kale bayaankan waan taageernay aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa xarakatul mujaahidiin al-shabaab oo soo qabanqaabiyey kulankan qaymaha badan ee taariikhiga ah ee uu hadda ka soo baxayo warmurtiyeedkan waxaan leenahay guulaysta insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa muslimiintu inuu kor u qaado gaalada allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo muslimiintana kor allaha u qaado waxaan leenahay ragga hadda gaaladu la jiro oo murtadiinta ah oo kabaqaadyada gaalada u ah sidaan bayaankaanba ku sheegnay intii rajo leh oo qulubtooda wax yar oo rajo ay ku jirto ilaahay ha soo hanuuniyo ilahay waxaan weydiisanayna muslimiinta ilahay kor inuu u qaado allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamahayaa marti sharafka walaayada muslimiinta meeshan waxaan ka taageeraynaa mowduucii meeshan aan ugu heshiinay oo taxanaha ahaa oo naloo soo qabtay jaaliyad iyo maxaanku rahdaay waxa la yidhaahdo ciidamo beeleed iyo qabiileed waxaas ayada inaan ka waantowno waana ka waantowna waa ka beri noqonno waxaan saxiixnay inaan arrimaha ayaga kulli dhammaan aan bannaanka iska dhignay masaalixdanada iyo danahanaga saddexda degmo garbaharey doolow iyo baladxaawa haddii aan nahay odayaashoodii waxgaradka ah arrimaha iyaga awgood waxaan taageernay kitaabka alle
waxaan kaloo soo maran oon garan haya anugu hadda xarakada kolkii aslanba bilaamaysay oo haddii la kuu roon yahay diinta waxaa la lahaa war afartan wiil yaa la hadlo afartan wiil yaa la hadlo war way dhumi doonaana yaa la hadlo qof walba meeshuu jooga saasaa lalahaa haddii miyi la joogay haddii magaalo la joogay ilaahay wuxuu xugma way samreen diinta ilaahay bay iyo kutubkay qabsadeen ku taagsadeen diinta ilaahay ay ku taagsadeen maanta ilaahay wuxuu xugma meesha u dambayso afmadow iyo haddii lakuuni meesha la yidhaaho kanaah inta ka dhaxle iyo meeshaa in saaka waxa lagu daaqahayo dib iyo dunya waxa lagu daaqay haddana xaraka ay tahay waa kuwii afartii wiiloo lalahaa hala soo qabta wey allahu akbar allaahu akbar ilaahaygii keenay oo saas yeelee baa mahad iyo shukriyaan ugu naqnaa ilaahay baan ku xamdinaynaa haddana waxaan rabnaa annagoo odayaal iyo haddii la kuran yahay aquulintii ilaahay idinka noo yeertayba leh waxaan isla qaadanna inaan diintaas ilaahay sii xoojinno kutubka iyo sabirka ilaahay aan qaadanna haddana intaas kadib waxaan rabnaa haddaan noqonno oon aan u noqonno ma yeeli doonno war maalin walba matii iyada hayd baa la taagnaan ma ahaan doonto haddii ilaahay idmo haddii ilaahay idmo tii ilaahay hadday ku noqoto ma ahaan doonto waa ka kacaynaa meesha iyada ahayd waa u kacaynaa wixii diinta ilaahay kor yeelo yaan waa u kacaynaa gaaladana allaha jabiyo gaaladana allaha jabiyo gaaladana allaha jabiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إلهي فضلكيسي إحسانكيسا waxaa noo soo gabagaboobay dowro socotay saddex maalin oo loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka iyo salaadiinta iyo ogaasyada iyo nabadoonada meeshaan ku kulansan duruus aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah oo qayim ahaan halkan ku qaadanay wax badan baa laga faa'iiday waxaa u horreeyey duruusta aan qaadanay tafsiir qur'aan kariim wa suuratu alxujuraat oo naloo tafsiiriyo tafsiirkeeda aan qaadanay waxaa kaloon qaadanay kitaabka caqiidada ah oo la yidhaahdo magaciisa alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa calaa kulli muslim wa muslima lilimaam almujadid moxamed cabdin cabdilwahaab raximahu llahu tacaala oo asagana si kooban oo mulakhas ah loogu qaadadhigay caqiidada islaamka kitaabka saddexaad oon qaadanay wuxuu ahaa alaxaadiid annabawiya fii dami alcunsuriyati aljaahiliya oona lagu baray oon ku qaadanay axaadiista nabiga saxiix ahayd sal allahu aley wasalam kana hadlaysa oo looga hadlahayay fii dami alcunsuriyati aljaahiliya cunsuriyada iyo iyo xumaanta jaahiliyadu ay leedahay kitaabkaasa waan qaadanay waxaa kaloon qaadanay kitaabka kaloo asagana lasoo khulaaseeyey oo magaciisa la yidhaha ahwaal wa axwaal yowmi alqiyaama loogana hadlahayay axwaasha iyo ahwaasha iyo axdaadsa dhicitaanada waaweyn oo dhici doona maalinta qiyaamo kitaabka shanaad oon qaadanay wuxuu ahaa mulakhas fi lghaswi alfikriy kitaab asagana lasoo gaabiyey oo lasoo koobay loogana hadlahayey ghaswulfikriga kitaabkaasa waa qaadanay isagana shantaas kitaab ayaan ku qaadanay dowladii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubnihii odayaasha ee goobta ka hadla waxaa ka mid ah naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah allaahuma wafiqnaa limaa tuxibu watardaahu qowlan wa ficlan allah subxaana wa tacaala baan mahad u celinaynaa nimcada uuna siiyey oo farada badan oo haddii la damcayn la tiriyo kow iyo laba la dheh aan la soo koobi karin soomaaliya ayadoon diin difaacaynin oo waddaniyad u dagaalamaysa waxaad ogeyd ba etoobiya ku dhigtay maantoo diin loo dagaalamahayo oo ilaahay subxaana wa tacaala garab kuuyo ku garab tagan yahay oo ballanqaadka alla aad haysato inaad maaragtay cadowga ku dhiiran weydo oo maaragtay taangigooda u cudili waaye aaka annagu uu dilahayo ama farsamadooda iyo qalabka ayagu samaynhayeen kuwii annaga gacantan noogu jiro ilaahay noo fududeeyoon adkaarta bisbisinka aan u qabannay ilaahay subxaana wa tacaala uu bara oo taangigoodii la gubay oo hubkoodii la gubay oo taliisyadoodii la qarxiyey oo dhibaatada artay loo geystay maanta oo ay fudud yihiin qabashadoodu in lala dagaalami karana ay caddahoy bannaanka taallo in laysu kaashado cadowgaa layska dhexeeyo maxaa diidaayo allaahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno xaq iyo baadir baa tartamahayo kiniisad iyo masaajid baa dagaalamahayo masaajidkana aan difaacno kiniisaddana aan duminno ilaahay subxaana wa tacaala inta ka baqdaan waxaan rabnaa cadowga ilaahay ka dhicisaan dhibaataysaan wejiga maarata u kadudaan war ilaahay subxana wa tacaala xaqiisa aan ku dhimanno kitaabkiisana aan difaacno aan iska dhicinno cadowgaas intaasaan kusoo gabagabaynaya wajazaakum allahu alkhayr wakhayr aljaza sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon xasan cismaan biixi afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo bismi illahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalamu calaa sayidina nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waddankani waxaa ku dirirayo xaq iyo baadil dad xaqay u dhammaanayaan oo way dagaalayaan dagaalkaasuu soo socon jiray intuu adduunkaa jiray dhiiggaasi wuu daadanayay wuxuuna u daadanhayaa xaq iyo baadil wuuna sii daadan doonaa inta ay dunidan jirto mana heshiin karaan xaq iyo baadil ninna gaalnima ku abuuran oo gaalnimuu la joogaa oo ula dhimanayaa ninna muslimnimuu la dhimanaya iskuna jeclaan maayaan adduunkan intay joogaan saa darteed wuu soo jiray haddana wuu jiraa wuuna sii jiri doonaa inay dagaalamaan xaqa iyo baadilka ma ku raalli noqoni karnaa in xaqa lagu soo duulo oo dibad looga keeno oo magacii riddada ahaa iyo magacii ahaa etoobiya iyo wixii la mid ah inta la bedelo la yidhaaha jaaliyad baa ciidanka maalgelinayso waa ciidan qabiil ma aqbali karnaa haddaan saaxiibulcaqli nahay saaxiibulxikmad nahay ma aqbali karnaa walaalyaalo waxaan aaminsanaha sida aad u tiraaheen ma aqbali karnaa in qabiil ciidan loo dhiso asagoo oon ognahay qabyaaladu waxayna soo marisay yaa aqbali karo geesiga dhimanaya maanta xaq iyo baadil baa diriraya horeyna u diriri jiray haddana diriraya siina dagaalami doonee muu ku soo biira saxada ee dagaalka ee jihaadka ee xaqa uu u dagaalamo maa ku boorisaan halkaani tashi wanaagsan inuu ka dhacay baad qirti dhigteen bayaan baad noo akhristeen waad qaadaa dhigteen waxa ka jiro degmooyinkii aad ka imaadeen waxa ka jira gobolka waxa xalka u ah waad qaadaa dhigteen bayaan baad soo saarteen meel fiican baad dhigteen in layin yidhaaha kaalaya cadowgiina u tashada sooma haboono sooma haboono diintiinaa lagu soo duulaya kaalaa tashada in la yidhaaho sooma haboono dalkiinni waa la qaybsadee kaalaya tashada in la yidhaaho sooma haboono hal cadow aan leenahay inaan isla tilmaanno sooma haboono meeshaa u mari lahayn isaan u qaban lahayn inaan ka tashanno haddaba waa soo dhoweynaya imaashadiinna waa ku mahadsan tihiin insha allahu tabaaraka wa tacaala warkayga intuu kaa bilaa towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeynna waxaa munaasabadaasi ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horaarsame alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala noo suurageliya kulankan qaymaha badan ilaahay baa ku mahadsan waa mahaddiisa moogta aan la koobi karin bacda xamdulaahi wariga gobolka abuunas iyo makaatibtiisa oo heer degme iyo heer gobolba shirkan soo abaabulay juhda ku bixiyey ayagana waa u mahad celina waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr marti sharafkii loo yeeray iyo ergooyinka loo yeeray oo moogta danahoodii gaarkaa soo dayacay oo ajiibay oo ku safray maalmaha meeshan la joogay ayagana waxaan leenahay waa u mahad celinaya jazaakum allahu khayran baan leeyahay bahda moogta saxaafadda oo ummadda inay baraarujisa oo iclaamka gaarsiisa ayadana habeen maalin usoo jooda waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran intaa kadib shirkan waa shir wada tashi kana turjumahaya gobolka khaasatan saddexdan degmo hadda ergadeeda ay fadhido ergada haddaan dhegeysanay ra'yigooda aad buu u fiicnaa reegada haddaan bal soomaali kahla xagga geeya annaga magaalooyinka aan lahayne ree sadow yaa u maqan su-aashaasa liiga jawaaba yaan ka sugaynaa ma shabaabaa iska leh magaalooyinkaas oon xoreyn ka sugaynaa mase diintan difaaceeda difaaceeda shabaab oo xil ka saaran yahay oo annaga nama saarno waxaan leeyahay haddii horey loo baraarugayey war waad aragtaa amnigaan haysanno meeshaan iyo kismaayo iyo meeshaan iyo xeebta oo xoolaha naga idaaqayaan camalkaas ilaahay nagu fadilay gaalka cadowgoo wadnihii naga haysto war inaan baraarugno oo naf iyo maal aan iskaashanno oo iska kacna diyaar ma u nahay yaa ilaahu markhaati ka hago galabta inay ballankaas qaadeen jazaakum allahu khayr aniga waa iga dhan yihin waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo magaalada muqdisho dhallinyarada ku shaqaysata mootada ee ka howlgala magaalada caasimadda ayaa dhigay maanta dibadbax ay kaga soo horjeedaan amar ka soo baxay kooxda rajada soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo duulista waxay ugu yaraan kooxda rajada ayaa soo saartay amar ku wajahnaa dhallinyarada kaxaysa motooyinka kaas oo lagu faray in mootada baligoolayda aanu kuxayn karin qof aan haysan rukhsad darawalnimo taasoo ay tahay in laga soo jarto wasaaradooda iyadoo lacago la dhiibayo maanta ayay mootalada dibadbax ka dhigeen magaalada caasimadda iyagoo si adag uga soo horjeestay amarka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee kooxda riddada soomaaliya waxaa leey horta taasaa noo goosay waraaqdaasaa noo goosay oon konton doon naga qaaday muddo sanadla'a mootadan anaga waxaa ka soo qaadanay shirkad oo aan ku wadna siddeed bilood siddeeddii bilood aan ku wadna bil xataa ma soconno waakana waa u jeedaa mootadan bilbisay laamiga saarantaa marka haddiina la dhahay haddeer saaka aan soo kacay hal doolar oon koorso ku wada aalaaluush la iiga qaatay leesankii aawaa lay dhahay leesan ma weti ilaan xalayla la soo dejiye ma ogtaa leesankeeg ani wakaas mid kalena dooni mayno hadda iyo mar labaad iyo mar saddexaad dooni mayno haddaan moogtaa leenahay midkaasaa noo leesana hal sanaana noo jaran hal sana ka soko inaanan wax kala bixinaynin kun shilin ma hayna xasan sheekhow anaga haddaan ummadda soomaaliyeedna dhallinyarta soomaaliyeed aan nahay oo mootaalee ku shaqaysato ma rabno waxaas hana laga daayo dalka ka baxa haddaan nidheesina titoosan oo baxan oo dhaha ee laablaabkan aan noo soo maraysiin naga daayo nimayow s n nooga baxa dhaha dalka dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa buushashaan degannahay qaxootiyaan nahay mootodaas labalugaadleeda aan hunguri ka raadinaa ilmaha biil uma haysano maalintii lix doolar toddoba doolara iga soo gelayso ciyaalkaygaan ku biishtaa waxay tidhi leesin gooso mana awoodo awooddeedana ma lihi haddii shubkii leega la wareegay oon shubi jiri shamiintadii lee laga wareegay anigoo ah nin soomaali ah waddankayga inaan ka shaqaysta rabo lee yidhi shubkii turkiyaa la keenay shubkii waa lagala wareegay lee yidhi baagamuudda aan ahay mootaan qabsaday mootadii aan laba xaaska biilaa siddeed dollar aan helaa leesin goosaa leele may qabataa anoo laba lugaalee wada siddeed dollar hele leesin goosa in la yidhaah leesin goosa haddii ay tiraahd waddanka ka bax waaye waddanka inaan ka baxo aan tahriibo aan badda galo aad igu xujaynaysaa hay yeena mana i qabato lacagtaas lay saaray leesina may qabto leesina meelaan ka bixiyo ma hayo labalwaalidaas ciyaalkan ugu shaqaysanayn haddana lacag ka keen alloora uumateedkankaa xiraha uumateedkankaa xirahna ma yeeli doonno mana yeelayno assalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu